أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد darsigeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa awalu tafsiiri suurati nnaxli suuratu naxli tafsiirkeeda awalkeeda hore sida suuraddan ay ku magacaaban tahay waxay ku magacaaban tahay oo loogu magac daray qowluhu tacaala wa awxaa rabuka ila annaxli macnaha annaxluna waxa ay tahay shinnida suuraddana marka ilaahay subxaanahu watacaala uu uga sheekeeyey nicmooyinka ilaahay subxaanahu watacaala bani aadamka u sakhiray ayaa waxaa ka mid ah xayawaanka ama cayayaanka yarka ah inay ka helaan manaafacaad aada iyo aada u qiimo badan waxaa kaloo suuradda lagu magacaabaa suuratu nicam oo nicmooyinka alle ee lagu xusayo aada u badan darteedna waa lagu magacaabay suuraddani suuratu nicam suuraddani waa qur-aankii makiga ee qabla alhijra soo degay ayay ka mid tahay suwarka hijrada intaan nebigu soo hijroonin soo degay culimada qaar waxay yidhahdaan marka laga reebo wa in caaqabtum facaaqibuu bimidli maa cuuqibtum bih aayaddaa marka laga reebo ilaa aakhiri suura inta kale waa suuraddani waa maki mawaadiicda ay suuraddan ka hadlayso ilaa toban mowduuc meelaha ayay ka warramaysaa markaan si guud u dul marno marka ugu horeysaa waxay tahay ikhaaru mutanawaci aladillati calaa taqaruri اllahi tacaala bililaahiyati waxay aada u badisay si noocyo kala duwan adilada tusayso ilaahay subxaanahu watacaala ilaahnimada oo isagu inuu macbuud dhaba yahay cibaado astaahilo adilada arrintaa laga fahmi karo ayay siyaabo kala duwan u sheegtay oo kala nooc nooc ah waxaa kalay badisay wa ikhaaru اladillati calaa fasaadi diini shirki shirkiga diintiisu fasaadkeedana adilada ku saabsan oo tusaysana way ka warantay wa idhaari shanaacatihi bilbaraahini اlwaadixaati iyo shirkiga foolxumadiisa ayay adilo iyo baraahiin cadcad ayay suuraddu ku sheegtay mowduuca labaad waxa uu yahay insaalu lqur-aan ilaahay inuu qur-aankan soo dejiyey xaggiisana uu ka yimid isla markaana watansiihuhu can iqtiraabi shaytaan shaydaan inuu soo usoo dhowaadana ilaahay subxaanahu watacaala waa ka fogeeyey suuradda yacni qur-aanka waana ka nasahay oo suuradda waxaa ku jirto qul nazalahu ruuxu lqudusi min rabbika bilxaqi liyuhabbita aladiina aamanuu wahudan wabushraa lilmuslimiin walaqad naclamu anahum yaquuluuna inamaa yucallimuhu bashar lisaanu aladii yulxiduuna ilayhi acjamiyun wahada lisaanu carabiyun mubiin iyo aayado badan mowduuca saddexaad oo suuraddu ay ka warramaysa waxay tahay shareecada islaamku inay ku taagan tahay calaa usuuli millati ibraahim nabiyullaahi ibraahim diintiisii asalkeedii inay ku taagan taho huma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahiima xaniifan ayaa ku jirta waxaa kalooy suuraddu mawaadiicday taabanaysa ka mida bachiga waaba ku bilaabanaysaayoo ataa amrullaahi falaa tastacjiluu ilaahay amarkiisii saacaddii iyo ciqaabkii iyo waa yimide ha degdegsanina yaaba lagu bilaabayba waxaa kaley suuraddu mawaadiicday ka warramaysa ka mid ah altaxdiiru mimaa xalla bilumami alatii ashrakat ummadihii ilaahay u shariig yeelay meeshay ku dambeeyeen in arrintaa layskaga digo lagana digtoonaado oo wadaraba allaahu mathalan qaryatan kanat aaminatan mutma'inatan ya'tiiha risquhaa ragadan min kuli makanin fakafarat biancumi illahi faadaaqaha allahu libaasa aljuuci walkhawfi bima kanuu yasnacuun walaqad jaaءahum rasuulu minhum ilaa aakhiri alaayaat alla uu tilmaamay intaa marka ummadihii hore wixii ku dhacay iyo dadkii alla beeniyey shirkiga la yimid wixii ku dhacay baa layskaga digayaa iyo takdiibka ta toddobaad suuraddu waxay aada uga warantay shareecada usuusheeda oo waxay suuraddu ta'siilinaysaa cadaaladda ixsaanka dadku inay isxiriiriyaan oo qofka qaraabadiisu xiriiriyo ballanta in la oofiyo kulligeed waa umuuro muhiim ah oo shareecadana marka usuul u ah in allaha yaamuru bilcadli walixsaani waitaa'i di lqurbaa wayanhaa cani alfaxshaa'i walmunkari walbagyi yacidukum lacalakum tadakaruun ayaa ku jirta waawfuu bicahdi illahi idaa caahadtum walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha ballanta in la adkeeyo aan laga bixin macaanidaana marka suuraddu way ka warantay oo shay iyo didkiis bay labadaba suuradda nooga warramaysaa mowduuca kale sideedaad oo suuraddu ay ka warramaysaa waxay tahay shaydaanka xarkihiisa in lagu dhaco oo dadku ay shaydaanka ku sirmaan oo ay markaa yacnii shaydaankii iyagu marka ay u noqdaan dad shaydaan asiiriin iyo maxaa asre iyo maxaabiis u ah oo kaydka shaydaanka in layska ilaaliyo iyadana suuraddu marka way ka warramaysaa waxay suuradda noogu yeeraysaa towbo aakhirka suuradda oo begga ugu dambeeya aayadaha ugu dambeeya marka rabbi in loo soo laabto ayay tilmaamaysaa toban suuraddu mama mawaadiicdeeda waxaa ka mid ah ee dariiqa islaamka maxaa saldhig iyo aas-aas u ah dacwa u ah dacwadaasi marka ilaahay wuxuu tilmaamay udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana ayuu rabbi subxaanahu watacaala uu suuradda ugaga warramay aduu mawaadiic badan oo noocaa ah bay suuraddu ka warramaysaa waxaa aada u kokoobay si kooban uga hadlay ibnu caashuur kitaabkiisa atanwiir wataxriir ayb marka allah subxaanahu watacaala wuxuu yihi bismi illaahi araxmaani araxiim ataa amrullaahi ataa waxaa yimid amrullaahi ilaahay amarkiisii baa yimid falaa tastacjiluu ha degdegsanina hu ilaahay amarkiisa ha degdegsanina subxaanahu ilaahay baa nasahan oo ceeb iyo nuqsaan ka hufan wa tacaalaa allah sarreeyo camaa kii xaggiisa ayuu allah ka sarreeyey yushrikuuna ay ilaahay la wadaajinayaan oo isagu ay wax ugu darayaan cibaadada suuradda suuradda marka waxay ku bilaabatay ataa amrullaahi ficil maadi baa laga cabiray macnuhuna waa amarkii alla waa imaan doonaa waaye qiyaamuhu laakiin maadaama litaxaquqi wuquucihi baa maadi looga cabiray inuu dhacaayo maadaama layska humo amrullaahidaana laba tafsiir baa ku jirto tafsiir wuxuu leeyahay faraa-id ullaahi wa axkaamuhu ilaahay faraa-ishiisii iyo axkaamtii allah timid ee ha degdegsanina tafsiirkaa marka daxaaq ibni musaaxim ayaa wato tafsiir labaad waxa uu yahay waciid iyo tahdiid baa aayadda loola jeedaayo mushrikiintii baa waxay yidhaahdeen wayaquuluuna mataa hada lwacdu in kuntum saadiqiin aawe aakhiro goormay imaanay ballanqaadkani macnaha marka maadaama ay sidaa u degdegsadeen cadaabkii ayaa alla marka wuxuu yidhi ataa amrullaahi waaba yimidba ilaahay amarkiisii ciqaab maxaa idinka xiga inaad dhimataana idinka xigto saacaddii maxaa idinka xiga iyadoo bakta kadis bay idinkugu imaaneysaa bal taأtiihim baktة fatabhathum falaa yastaiicuuna raddaha buu alla yihi ayb marka macnahaas labaad ama tafsiirkaa labaad baana xoog badan ibnu jariirna tafsiirkaas buu doortay subxaanahu watacaala camaa yushrikuunta ka dambaysa darteed ila gaalaa laga waramayaa ee mu'miniintuna axkaamta iyagu maba degdegsaninba ayb ataa amrullaahi ataa waxaa yimid amrullaahi ilaahay amarkiisii baa yimid oo cadaabkii alle ama saacaddii baa timid falaa tastacjiluu ha degdegsanina hu ilaahay amarkiisa ha degdegsanina subxaanahu nasahnaan baa alla u sugnaatay oo yacnii waa allah hufan ceeb iyo nuqsaan buu ka hufan yahay wa tacaalaa camaa kii ayuu ka sara maray alle yushrikuuna ay alla la wadaajinayaan waxa ay alla la wadaajinayaan oo wax la siinayaan ayuu alla ka sara maray yunazilu lmalaa'ikata biruuxi min amrih nicmooyinka halkan baa laga bilaabayaa marka yunazilu alla wuxuu soo daadejinayaa almalaa-ikata malaa-igtii buu soo dejinayaa biruuxi ayuu la soo dejinayaa waxyigii buu la soo dejinayaa min amrihi biamrihi amarkiisa ayuuna kula soo dejinayaa calaa man duul korkood ayuu kusoo dejinayaa ama axad korkiis yashaa-u uu doonayo min cibaadihi addoommadiisa xaal uu ka mid yahay an andiruu ay andiruu diga annahu shanigu waxaad ku digtaan ana alxaala washa'na xaalka iyo shanigu inuu yahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa ana aniga maahane fattaquuni iga cabsada nicmadii marka waxaa lagu bilaabay nicmatu tawxiid wa nicmat lwaxyi nicam oo dhanna iyadaa ugu weyn nicmada islaamka iyo tawxiidka iyo naxariista alla waxaa ka mid a inuu rusul malaa-ig inuu soo dejiyey waxyi buu la soo dejiyey rusul bay marka malaa-igtii waxyigii kusoo dejinayaan rusushii dadkii bay masaalixdoodii u sheegayaan akbaru maslaxa oo ay leeyihiin bay u sheegayaan oo ah in alla allihii abuuray ay gartaan isaga ay xaqiisa siiyaan oy waxidaan nicmada ugu horeysa marka taas waa sufyaan bnu cuyayna raximahullahna sidaas ayuu yidhi inta aan dadka abuuristooda iyo laga hadlin ayaa waxaa laga hadlay towxiidka marka nicmada kugu weynee rabbi ku siiyey waa maxay inaad rabbi garatay inaad rabbigaa taqaano isaga aada waxidaysid waa nicmada ugu weyn leanna nicamka kale gadaalow alla ka sheegay ayb yunazilu alla wuxuu soo daadejinayaa yunziluna waa la akriyay yunaziluna waa la akriyay yunazilu marka la yidhaahdo waxaa ku jirta marka celcelin iyo mubaalaqa yunazilu waa soo daadejinayaa alleh almalaa-ikata malaa-igtii ayuu soo daadejinayaa uu soo dadejinayaa biruuxi waxyigii buu la soo dejinayaa biruuxi marka waa bilwaxyi ayb kitaabka allahna loo jeedaa wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrinaa sida alla uu yidhi biruuxi waxyigii buu la soo dejinayaa min amrihi biamrihi isaga amarkiisuuna kula soo dejinayaa calaa man axad korkii ayuu kusoo dejinayaa waxyigaa alleh yashaa-u uu doonayo min cibaadihi xaal uu addoommadiisa ka mid yahay ayuu malaa-igtii marka kula soo dejinayaa waxyigii an andiruu annahu laa ilaaha ilaa ana an andiruudan waa mowdicu khafdin biruuxi bay beddel ka tahay wuxuuna noqonayaa tarkiibku yunazilu lmalaa-ikata malaa-igtuu soo dejinayaa biruuxi waxyigii buu la soo dejinayaa an andiruu buu la soo dejinayaa waxyiga waa maxay marka an andiruu diga ayb annahu annahudanna marka waa mowdicu nasbin andiruudaasaa ku camal falaysa marka an andiruu diga waa maxay waxaa la digayana annahu ana alxaala washa'na xaalka iyo sha'nigu laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin sidaa sha'niga inuu yahay yacni sheega oo diga laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa ana aniga maahane fattaquuni iga cabsada oo iga dhowrsada oo faraa-ishayda iyo waxaan idin amray la imaada cibaadadana ii gooni yeela rubuubiyadana ii khallisa macnahaasaa alimaamu tabari uu sheegay haddaad sidaas yeeshaan badbaadadiinaad halaag uga badbaadaysaan baa ku sugan arrintaas markaa naxariista alley ka mid tahay de in malaa-ig uu soo dirayo waxyi uu la soo dirayo malaa-igtii ay markaa waxyigii ku ridayso cidduu doono alleh oo risaalo uu u doortay eewaxa ay malaa-igtu wadaan waa maxayna biyo shubkiisu ama biyo dhiciisu waxa uu yahay laa ilaaha ilaa ana fattaquun waa towxiidkaas marka marka nicmada ugu horeyso ee dadka alla u gartay ee uu markaa dhulka u soo dejiyey oo u keenay waxay tahay isaga inay gartaan waxidaan khalaqa asamaawaati waalarda bilxaqi marka qofkaan garanin waxidinna nicmo qofkaa lama siinin waxaan kaloo la siiyey wax weyn ma noqonayaan marka la barbar dhigo garashada rabbi khalaqa asamaawaati waalarda bilxaqi khalaqa alla wuxuu abuuray asamaawaati ciraryaalo waalarda dhulka ayuu abuuray bilxaqi ayuu ku abuuray xaq oo in isaga la caabudo wey tacaalaa wuu kor maray allah sara maray camaa kii xaggiisa ayuu ka sara maray yushrikuuna ay alle la wadaajinayaan waxay la wadaajinayaan alla waa ka sara marayo waa ka nasahan yahay waana ka hufan yahay khalaqa alinsaana insaankii buu abuuray alleh min nudfatin mani ayuu ka abuuray fa idaa huwa waaba isaga oo khasiimun mid dood badan ah mubiinun oo doodiisu ay ay caddahay ayb caalamkii kore ayaa marka alla u ka bila ayuu ka bilaabayaa oo alla wuxuu leeyahay khalaqa samaawaati samaawaat buu abuuray alleh waalarda dhulkii buu abuuray bilxaqi khalqan abuuris buu abuuray bilxaqi xaqku multabisan bilxaqi ku dhehan tacaalaa waa sara maray alle camaa kiibuu ka sara maray yushrikuuna ay irtafaca camaa yushrikuuna bihi waxay alla la wadaajinayaan oo ay isaga la simayaan buu alla ka sara maray leanna waa ka weyn yahay rabbi khalaqa al insaana insaankii buu abuuray isagii marka insaankiibaa haddana isagaa lays ayaa la la tusayaa nafsadiisa khalaqa al insaana insaankii buu abuuray min nudfatin mani ayuu ka abuuray xaggeeda fa idaa huwa waaba isaga oo khasiimun mid dood badan ah mubiinun doodiisu ay caddahay insaankana waxaa loo jeedaa de wixii aadam aan ahayn dabcan meeshaa marka alimaam axmed wuxuu soo saaray fii musnadihi ibnu maajahna sunanka uu kusoo saaray xaakimna mustadraga uu kusoo saaray saxiix yeelayna nabiga sala allahu alayh waali wuxuu yihi basaqa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam saxaabiga busr bnu jaxaash ayaa wuxuu yihi basaqa rasuulu llahi sala ll slam nabigu wuxuu ku tufay fii kafihi calaa cashiisa ayuu ku tufay candhuuf uma qaala markaasuu wuxuu yihi yaquulu llahu alla wuxuu dhahayaa ibna aadam ya bna aadam war bani aadamow bani aadamkiibu marka wuxuu leeyahy ibna aadam ayucjizunii ma ay cajzi gelinayaa waqad khalaqtuka anoo ku abuuray adiga min mithli haadihi tan oo kale anoo kaa abuuray miyaa yacni maxaa i cajzi gelinayo oo inaan ku soo celiyo miyaa i cajzi gelinayso xataa idaa sawaytuka marka aan ku ekeeyey oo abuuristaada aan simay facadaltuka aan ku simay oo suuro iyo aan kuu yeelay suurad marka aniga aan markaa doono aan kuu yeelay mashayta bayna burdayka labadaadii go- ayaad ku socotay walilardi minka wa-iid dhulkana marka waxaa xaggaaga uga ahaatay shanqar yani intaad labadaadii go- xiratay dhulkana jug jug jug aada siinaysaa oo yacni dhaqaaqiisii iyo socodkiisii waay walilardi minka wa-iidun fa jamacta maal baad aruurisay intaad shaqaysatay wa manacta xaqii lagu amrayna waa diiday xataa idaa balaqat ilxulquum naftu markay kalxamaha soo dhaaftay qulta markaasaa waxaa tidhi atasadaq waan sadaqaysanayaa wa anaa awaanu sadaqa aaway marka xaggee buu kaaga sugnaanayaa waqtigii sadaqada macnaha marka xadiidku waxay tahay candhuuftaa yarta ah wax la mida adiga lagaa sameeyey waay markaasaad dhaqdhaqaaqaysaa dhulkii baad yacni ka shanqarinaysaa adigii baa intaad waa xaragoonaysaa haddana wixii ilaahay ku faray ma sameyneysid markaagii horena waxaasaa lagaa abuuray khalaqa alinsaana min nudfatin faidaa huwa khasiimun mubiin marka suyuudi ahar xadiidkani wuxuu ku dhex keenay durulmanhuurka aayaddan ayuu ku hoos qoray xadiidkan laa shaka waana u munaasab ayb suuratu yaasiinna alla wuxuu sheegay bani aadamka doodiisa ayuu ku caddeeyey wadaraba lana mathala wanasiya khalqahu qaala man yuxyii lcidaama wahiya ramiim bani aadamkii marka anaguu maahmaah noo sameeyey buu alla yidhi abuuristiisii horena waa iloobay markaasuu yidhi man yuxyi lcidaama wahiya ramiim lafuhu markay baaliyoobaan yaa soo noolaynayo yii bal waxaasi dood badnaan miyaynan ahayn marka man yuxyi lcidaama wahiya ramiim laftiioo la baaliyeeyey oo baaba-day kadib yaa soo nooleynayuu yidhi markaasaa alla yidhi qul yuxyiha aladii ansha'ahaa awala mara wa huwa bikulli khalqin caliim allihii markii hore iyadoon jirinba abuuray yaa soo nooleynaya arrintaa iyadaa bani aadamku ma fahmi weynin laakiin doodbadni iyo inkirmo iyo kufri yuu ka gaaray un meeshaas walancaama khalaqahaa lakum fiiha dif'un wamanaaficu wa minha ta'kuluun wa khalaqa alla wuxuu abuuray alancaama xoolihii buu abuuray khalaqahaa wou abuuray xoolihii lakum xaal ou idiin sugnaaday idinka fiiha fil ancaami xoolaha dhexdooda dif-un dugsi ou idinkugu sugnaaday yacnii dugsi waxaad markaa yacnii dugsataanood qabowga iyo ka dugsataan xaal ou idinkugu sugnaaday dhexdooda iyo wa manaaficu manaafic anfac wa minhaa xoolaha xaggooda ta'kuluuna ka cunaysaan walakum waxaa idinkugu sugnaaday fiiha fil ancaami xoolaha dhexdooda jamaalun qurux baa idinkugu sugnaatay xiina goorta turiixuuna aada caraabinaysaan xoolihii aada soo caraabinaysaan iyo wa xiina goorta tasraxuuna aada foofinaysaan ood foofka u wadaan wa taxmilu way xambaaraysaa iyo waa qaadaysaa adqaalakum culeysyadiinna ayay xambaaraysaa ilaa beledin beled intii ka ah beledka oo lam takuunuu aydnan ahayn idinku baaliqiihi kuwii gaaraya aydnan ahayn ilaa bishiqi lanfusi nafafyaalo dhibkeed iyo dhibaatadeed maahane ina rabbakum rabbigiin la ra-uufun mid turid badan waayo raxiimun naxariis badan halkana marka xoolihii iyo sida alla noogu nicmeeyey buu alla ka waramaya marka alla wuxuu leeyahy walancaama wakhalaqa alancaama ishtiqaal ayaa laga dhigaya wa khalaqa alla wuu abuuray alancaama xoolihii buu abuuray khalaqahaa wuu abuuray alle oo ficilkaa dambe marka waa waa fasirayaa lakum jumlada ahna waa jumla xaaliya wey ayb lakum xaal ou idinkugu sugnaaday idinku ou idiin sugnaaday fiiha fil ancaami xoolihii iyadoo yacnii dhexdooda ay idinkugu sugna ou idinkugu sugnaaday dif-un dugsi dif-un marka ibnu cabaas wuxuu ku fasiray thiyaabun dhar dharku dugsi waa yahay sababtoo ah dharka maqaarka xoolaha ayaa laga samaystaa berigii horena waa laga samaysan jiray hadda lafteedana waa laga samaystaa oo meelaha qabowga badan iyo jaakadaha laga xirto waxaa laga samaystaa waxay u badan yihiin dhogorta iyo iyo yacni iyo waay waxay u badan yihiin maqaarka leedarka iyo waxaan hadda la yidhaahdo ee dharka laga dhigtaa wax marka qofku hadduu gashto dhaxan aynan qabanaynin ibnu cabaas marka wuxuu ku fasiray ay thiyaabun ayb manaaficdana wuxuu ku fasiray maa tantaficuuna bihi waxaad markaa ku intifaacsataanoo min aladcimati iyo walashribati yaad ka yeelanaysaan ayb dif-unta waxaa kaloo lagu macnayn karaa caanaha aada ka cabaysaan qofkii isagoo markaa yacni dhaxaniya waxay hay hayaan ayaa waxaa laga yaabaa geelay intuu maalo ama lo-dii ou maalo caanaha kulaylkooda markaasi markuu caanahaasi ou cabo qofkii isaga dhan dhaxantii iyo waa ka kacaysaa ayb iyada lafteeda marka dugsi baa ugu sugan qofka ayb wa manaaficu baa idinkugu sugan xoolaha anfac baa idinkugu sugan da anfacaas hadda bani aadamka kulamaa ou adduunyada aada u barto manaaficda intii hore way ka badanaysaa nicmada iyo rabbi nagu leeyahaana sii badanayso maanta hadda caanaha xoolaha lo-da meeqa shay baa laga samaysan karaa oo berigii hore aan laga samey jirin tiradii bay ka badatay oo yacni waxaa laga dhiganayaa caano la cabo mar waxaa laga dhigayaa caano marka inta la fariisiyey laga dhiganaya marka yacni jubno iyo wax lamid oo kale mar ciir baa laga dhiganayaa caanihii subag baa laga samaysanayaa habab kala duwan oo aada u tiro badan ayaa caanihii marka yacni loo isticmaalaa ayb bani aadamku waqtiba waqtiga ka dambeysana qaab unbaa ilaahay ku ilhaaminaya lakum wakhalaqa alancaama xoolihii buu abuuray khalaqahaa wuu abuuray alle lakum xaal uu idinkugu sugan yahay fiiha fil ancaami xoolaha dhexdooda dif-un dugsi ood yacni dhaxanta iyo ka dugsanaysaan wa manaaficu yaa idinkugu sugan anfac ood ku waxyaabo yacni waxaad ku intifaacsataan wa minhaa wa min xoolaha xaggooda ta'kuluuna ka cunaysaan oo hilibkoodii baad intaad qalataan baad cunaysaan hilib fiican yaad ka cunaysaan walakum waxaa idinkugu sugan fiiha fil ancaami xoolihii dhexdooda waxaa idinkugu sugan jamaalun ziinatun qurux xiina marka turiixuuna aada soo caraabinaysaan xoolihii marka lasoo caraabinayo ay soo daaqaan qurux baa ku sugan oo candhadoodu waa weyn tahay oo caanihii baa ka buuxo iyagii marka yacni kili kel- kelidoodii iyo waa buuran tahay oo neefkii macnaha daaq buu ka dhergay biyo ayuu ka dhergay iyo baad qurux buu marka leeyahay nacam markaa lasoo caraabinayo quruxdaa marka mufasiriintu waxay yidhaahdaan saddex qolaba waa ugu sugan tahay xoolaha ninka iskale quruxay u tahay oo markuu xoolihii oo sidaa isu daba socdaan uu fiiriyo yacni ziine iyo qurux buu dareemayaa nacam ee waxaa kaley ugu sugan tahay ninka aan haysanin laakiin iska tamaninayo isaga laftiisu marka waa fiirinaya xoolihii nacam xaasidka isaga laftiisa quruxuu ka fiirinaya nacam midka iska xaasidka oo qofka inay nicmada ka baaba-dan rabana isaguna waa la mid ibnu catiya sidaasuu tilmaamaya saddexda qolababa ziina ugu sugan oo xoolahani qurux baa ku jirta bani aadamka waqtigan dambe xooluhu nicmo uma arkaayo mushkilada jirtay ka mid tahay waxaana keentay madaniyada iyo xadaaradan ama ma yacnii noloshan magaalada iska qariban ayaa keentay sababtu waxay tahay hadda waxaa lagu tacaamulaya lacag xaanshi ah waa lacag nood ah baa lagu tacaamulaa nin walbaa bangiga lacagow dhigtay laakiin ma oga maray la goyi doonto xaashidan iyada badar la cunaayo maaha nin baa samaystay qiimow u samaystay waxuu rabuu ka dhigaya hadduu doono ayb berigii hore lacagtu waxay ahaan jirtay dahabka ee u yaallo reserve-ka ah ee dalka lacagta sameynaayo u yaallo bangiyada yacni u yaallo ayay lacagta udhig ay u dhikantay haddii marka lacagta ay wax noqon weyso damaanad waayo asaga lagu leeyahay dahabkiiyaa la qaadanaya maanta adduunyada xooggeeda hal dhinacuu iska maray ee lacagta waa la yska daabacaa dahab kuma salaysna ee ninkani wuxuu rabou iska daabacdaa siduu rabuu ka yeelaa marka nacam cidduu doonau lacagtii ka xayiraa cidduu doonau u furaa ee siduu doonau ka yeelaa lacagtan marka ma laysku haleyn karaa marka ma laysku haleyn karaa nacam ninkii xoola leh xoolihiisa waa isku haleyn karaa isaga xoola mar walba qiimaay leeyihiin nin inuu qiimo u yeelo ugama baahna abaartuna hadda wax ilaahay keenayo xag alla uun qofka muslimkaa waa yaqaanaa qadar iyo abaar iskaga dhacday nacam laakiin sidiisa kale waxba u haystaa maanta marka xoolihii qiimaheedii ma la fahmaayo laakiin wax la fahmi kara way nacam ayb oo lacagahan noodka ah ma noqonayaan qofku meel kasoo saari maayaan markay xaqiiqdu timaado nacam marka ilaahay waxaana u noogu gallad sheeganayaa nicmana ah qiimana leh wamin wami walakum waxaa idinkugu sugan fiiha fi lancaami xoolaha dhexdooda waxaa idinkugu sugan jamaalun qurux ayaa idinkugu sugan xiina goortii turiixuuna aada soo caraabinaysaan waxiina iyo goorta tasraxuuna aada foofinaysaan ood mooradii intaad ka daysaan aada foofka u wadaanna iyadana markaa ay isdaba haysatana qurux baa idinkugu sugan oo markaa yacni idinkugu jirto ayb wataxmilu anfac kala alla marka ka noogu gallad sheeganaya wataxmilu way qaadaysaa adqaalakum ayay qaaday culayskiinay xambaaraysaa waa geeli geela marka safiinatu saxraa baa la yidhaahdaa oo dadka dhulka saxraha iyo degan isagay isticmaalaan ee culays badan bayna saaranayaan oo iyagu aynan qaadi karin yaa alla ugu leyliyey sidaasay marka yacnii alla uku gallad sheeganay ee dabcan marka geela unbaa marka carabta dhaqankooda saas iskaga badnaa ee dameerkuba wax badan iyo culays badan waa qaadaa waana lagu qaataa dameerka isaga gadaalaa laga sheegi doonaa haddana laakiin dameeruhu marka iyaga laftooda da culays badan waa lagu qaataa haddaan inta lagu sheegin macnaheedu maaha inaan culays lagu qaada karin ma laga wado wa taxmilu way xambaaraysaayo way qaadaysaa xooluhu waa qaadayaan adqaalakum culaysyaalkiinay xambaarayaan ilaa beledin beled intii ka ah ayay u qaadayaan beledka oo lam takuunuu aydnan ahayn baaligiihi kuwii gaaraya aydnan ahayn ilaa bishiqil anfusi nafafyaalo dhibkeed maahani marka ilaa bishiqil anfusi mufasiriintu waxay leeyihiin lagama wado aadaba dhibtootaane waa gaari kartaan macnuhu sidaa ma laga wado maba gaari kartaan baa loo jeedaa meel aydnan gaariba karin xataa aaba dhibtootaane ayay xooluhu idin culayskiinu ay gaarsiinayaan leanna hadda haddii adiga halkan wax ka qaad lagu yihaha shan boqol oo kilomitr gey dhabarkaaga kusid waa kugu dhib mana xataa adoo dhibtooday ma gaarsii kartid quwadaadaba maba ahanba ayb macna marka tajawus ayaa ku jiray dhahayaan ama haddii la yidhaahdaba naftiyo dhib yacni nafafyaalo dhibkood maaha si kale aynan ku gaari ku gaari karin ina rabbakum rabbigiin la ra-uufun mid turid badan waay raxiimun naxariis badan dadka waqtigan hadda baabuur iyo waxbaa la isticmaala xooluhu waxaa laga yaabaa in aada loo iloobo oo dadku baabuurtan iyo keliya ay fiiriyaan de baabuurtaani anfacoodu wax maahan marka yacni joogto iska noqon karo leanna baabuurku naf kuma jirto basiin iyo batroolow ku socdaa haddii batrool la waayo baabuur waxa uu taraya male wax uu ku raraya iyo waxuu kuu qaadayana male xoolahaani laakiin waa soconayaan iyaga nololaa ku jirtay waxay ku xoogoodaas alla ku abuuray wax ku qaadayaan baabuurka iyo diyaaraddu haddii waddada loo taagan yahayna wax ma qaadayo haddii batrool la waayo wax ma qaadayo wahaakadaa wax badan baa marka iyagu uga duwan yahay kan laa shaka isaga laftiisa nicmo waa yahay nacam laakiin xooluhu iyaga asal ahaantooda ma gaarayo ina rabbakum rabbigiin la ra-uufun mid turid badan waay raxiimun naxariis badan labadan isim marka dadkiina nicmadii waa xasuusinaysaa waxaa kaloo labadan isim ay tilmaamayaan xoolaha laftooda in loo naxariisto maadaama alla naxariis ku sifaysan yahay xoolihii in loo naxariisto oo alimaam abu daawuud wuxuu wariyey min xadiidi abi hurayra nabiga sal ll slam wuxuu yidhi iyaakum an tattakhiduu duhuura dawaabikum manaabira iska ilaaliya buu yidhi inaad xoolihiina dhabarkooda ka dhigataan mimbar yani meel lagu sheekaysto intaad neefka iska fuusho aada nin iskala sheekaysato maxaa yeele naf buu leeyahay in marka mimbar iyo meel lagu sheekaysto inaad ka dhigataan iska ilaaliya fa ina allaha tacaala alla inamaa sakharahaa lakum wuu idiin sakhiray litabluguu ilaa baladin lam takunuu baaligiihi ilaa bishiqi lanfus wajacala lakum larda ilaahay dhulku ayuu idiin yeelay facalayha faqduu xaajaatikum xaajadiina idinkoo dhulka taagan dhammaysta xoolaha ku kor dhammaysanina dushooda dadkeennuna xooluhu meeshay ka marayaan iyo naxariistooda waa ogtihiin kan xoolaha le maanta dhan waa garaacaya xoolihii dameerkiina waaba u daran yihiinba nacam sidaa marka xayawaankaa hadday ka badbaadaan cuquubadiisayba waxay yay markaa nasiib leeyihiin wاlkhayla wاlbigaala wاlxamiira litarkabuuha waziinata wayakluqu maa laa taclamuun wاlkhayla waqalaqa lakum alla wuxuu idiin abuuray alkhayla fardaha buu idiin abuuray wاlbigaala baqlaha ayuu idiin abuuray yani baqasha waalxamiira dameeraha ayuu alla idiin abuuray litarkabuuhaa inaad fuushaan ayuu alla idiin abuuray kuwaasna ood intaad kortaan masaafo ku goysaan ayb waziinatan wajacalahaa lakum wuxuu idinkaga yeelay iyaguna ziinatan qurux buu idinkaga yeelay wayakhluqu alla waa abuurayaa maa shay ayuu abuurayaa laa taclamuuna aydnan ogeyn wax aydnan garanaynin oo ogeynna alla waa abuurayaa ayb meeshanna marka gaadiidkii noocyo ka mid waa la ka waramayaa saddex sinfi buu ka waramay waalkhayla wakhalaqa lakum wuxuu idiin abuuray alle alkhayla fardaha waalbigaala baqasha ayuu idiin abuuray baqlaha faraska iyo dameerkaa iska dhalo waalxamiira iyo dameerahu alla idiin abuuray litarkabuuhaa inaad fuushaan ayuu alla idiin abuuray litarkabuuhaadan baa marka maalikiyada waxay ka qaateen aayaddan fardaha inaan la cuni karin hilibkooda oo waxay yidhaahdeen waminhaa ta'kuluun xoolihiiba waminhaa ta'kuluuna lasoo yidhi halkanna waalkhayla waalbigaala waalxamiira litarkabuuhaa baa la yidhi inaa cuntaan lama dhihin awalan dameeraha iyaga hilibkooda xaaraan inuu yahay dee waa iyada naskii khaybar nabiga sal ll slama ee uu ku sheegay baa tilmaamaya ana nabiya sal l slam nahaa can luxuumi lxumuri lahliya dameerahan dadka la joogo hilbahooda nebigu waa xarimay ayb baqashana maadaama iyada ay iska dhaleen xayawaan xalaal ah iyo la cuni kara iyo xayawaan aan la cuni karin maadaama ay iska dhaleen baabul adcima marka la joogo xayawaanku hadduu iska dhalo laba shay oo marka kala duwan midna la cuni kara midna aan la cuni karin kan aan la cuni karina la qaliba iyadana marka baqashii lama cunayo fardaha laakiin iyaga waa la qalan karaa waana la cuni karaa oo axaadiid badan baana macnaha tilmaantay oo xadiid asmaa uu ka mid yahay nabiga sala allahu alayh waali wasalam ay leedahay dhowr qaswo ayaan waxaan qalanaynay bay tiri waqtigii rasuulkan waxaan qalanay bay tiri fardaha hilbahooda faras ayaan qalannay waanan cunnay sidaa bay tilmaantay xadiidkii jaabir wuxuu leeyahay anahum kanuu yaakuluuna luxuuma alkhayli calaa cahdi rasuuli llahi sal l slam abu daawuud baa wariyey xadiid kale wuxuu ahaa warakasa fii luxuumi alkhayl nabiga fardaha hilbahooda waa rugseeyey aduu adilo badan baa marka soo aroortay fardaha in la cuni karo ayb dameerahana marka inaan la cuni karin litarkabuuhaadan marka mati ma tilmaamayso inaan la cuni karin ma laga qaadanayo ee waxaa laga aayaddu ay ka warramaysaa anfaca farasku uu leeyahay ee haalibka ah waa in la fuulo gaadiid ahaan loo isticmaalo ee hadda faras wax maalin walba la qasho maaha sida haalibka ah marka ilaahay wuxuu ku mano sheegtay waxa haalibka ah oo faraskii in inta la fuulo masaafo dheer lagu jaro ayb sida xoolihiiba ilaahay markuu yidhi waminhaa ta'kuluun xoolaha in la cuno keliya un ilaahay subxaanahu watacaala maunan tilmaamine ee xoolaha beeraha lagu fashaa hadda lo-da oo kale ama dibiyada beerahaasoo laguma fasho aayaddii hore laguma sheegin xaaraan waay maa laleeyahay marka laguma falan karo maadaama aan aayadda lagu sheegin ma la dhahayo sida mid walbaa wixii haalib u ah buu ilaahay ku gallad sheegtay ayb macnaha marka aayaddaana iyada masaladaasaa ku jirta xukunkeeduna saas wlkhayla wakhalaqa lakum wuxuu idiin abuuray alle alkhayla fardaha iyo walbigaala baqlaha iyo walxamiira dameeraha litarkabuu inaad fuushaan haa iyada kuwaa inaad fuushaan kulligood baa marka damiirkii uu u wada laabanaya waziinatan wajacalahaa lakum wuxuu idinkaga dhigay ziinatan quruxna alla waa idinkaga yeelay ayb oo yacni farasku waa qurux badan yahay oo qofku yacni waa ku faantamaayo oo yacni jihaad buu ku galaa oo anfac badan qurux baa ka muuqanaysa wayakluqu alla waa abuurayaa maa shay buu abuurayaa laa taclamuuna aydnan garanaynin wayakluqu maa laa taclamuunadan carabtii markaa de qur-aanku oo iyaga markaas la hadlaayey ee wax aynan garanaynin oo laakiin la fuulo ayaa jira waa soo gelayaan aayaddan waqtigoodiiba wax jiray baa jira oo matalan maroodiga oo kale xabashadu maroodiga waa fuuli jireen oo gaadiiday ka dhigtaan ay ka dhigan jireen hunuuduna sidoo kale waay hindiduna maroodigu waa fuulaanoo waxay ka dhigtaan rakuubay ka dhigtaan carabtu ayagu ma aqoonin wayakluqu maa laa taclamuunada unbay iska soo gelaysaan ayb waxaa kaloo wayakluqu maa laa taclamuuna soo gelayo waxaan kale ee aan nafta ku jirin ee bani aadam ku samaystay ee ama yacni baabuur ah ama yacni baaskiilkan ah baaskiilkan labada lugood leh lugaha laga wareejinayo intee masaafo lagu tegi karaa laftiisa wax badan baa lagu tegi karaa meelo adduunyada kamid a isaga unbaa u badanba waxa la isticmaalaya mootadaa kamida lafteeda waxaa la mida yacni baabuurkii baa soo gelaya diyaaradii baa soo gelayso dadku ayadba raacaya halkan baad diyaaraddii ka raacaysaa makaad waxaad ku tegaysaa duhurkii makaad joogtaa subaxdii baad intaad inta ka baxdaa saddex saac kadib baad waxaad taagan tahay xijaaz waagii horaan intee la soco jiray wayakluqu maa laa taclamuuna ayay gelaysaa bani aadamka marka de rabbigii waxaa sakhiray shaydaankii baa ka leexinayo nicmada ilaahay uma qiraye wuxuu u qirayaa gaaladii baabuurkii iyo markau arka ama diyaaradii maanta dhan wuxuu sheegayaa marka gaalku caqli badan oo cilmi badana bal fiiri waxa uu sameeyey gaal la-aantiis yaa noolaa karay dadka qaar leeyihin waxaasi marka waa dhib iyo inkaar qof ku dhacday ayb gaal la-aantii yaa noolaa karo yacni baabuurkan la-aantiis waa la noolaan dadku way noolaan jireen midda kale baabuurku gaalnimo iyo wax ku tacalluqa maaha ciddii cilmi ama waxa ilaahay siiyaa iska sameynaysa muslimka qaarkiisba waa sameeyaa baabuurta ayb waxaan iyadu maahan yacni isaga maad u shukrinaysaa mase rabbigii ku ilhaamiyey oo adigana ku abuuray oo ku sakiraad u shukrinaysaa baabuurkani xaggee muxuu ku socdaa waxa waxa uu ku socdo ee dhulka ku jiro gaalka asaga maa samaystayna batroolkan dhulka ku jira gaalka maa sameeyey birtan baabuurka laga sameeyey dhulka asalka u ah yaa yaa meesha ku beeray allah ku sameeyey waddadan uu ku soconayo yaa saas u layliyey oo ka dhigay waddo yacni in la mari karo suuragal ku ah allah u sameeyey diyaaradan hawadan iyo waxaan ay ku soconaysa maxaa yani maxaa iska iskaga dana yacni gaalkan iyo iyo rabbi laakiin dadka de shaydaan baa ka leexinaya marka alla subxaanahu watacaala gaadiidkii qofka danaha uu leeyahay uu ku gaarayey markuu ka sheekeeyey ayaa haddana sacaadada iyo aakhiro wixii lagu gaari lahaa haddana inuu ilaahay noogu nicmeeyey buu ka hadlayaa wa cala allaahi qasdu sabiili wa minhaa jaa-ir wa cala allaahi alla korkiisa waxaa ah uu isku waajibiyey qasdu sabiili bayaanu qasdi sabiili jidka toosan caddayntiisa ayaa ilaahay dushiisa oo isagu uu isku waajibiyey wa minhaa wa min asubuli jidadkii waxaa ka mid ah jaa-irun mid qalloocan oo leexsan baa ka mid ah walow shaa-a hadduu dooni lahaa alleh lahadaakum waa idin hanuunin lahaa ajmaciina xaala dhammaantiin xaalaatiin kulligiin waa idin hanuunin lahaa alleh meeshanna marka faraska iyo gaadiidka meel aada rabtaad ku gaartaa oo adduunye ah aakhiradii waxaa ku gaari lahayd waa maxayna jidkan in lagu caddeeyo sacaadadaada aakhiro ay ku jirto jidkaa marka ilaahay isagoon kuu caddaynin miyuu kaa tegayna maya waddadii aada ku liibaani lahaydna alla waa kuu caddeeyeen nicmaday ka mid tahay wa calallaahi alla korkiisa waxaa ah isaga uu isku waajib yeelay qasdu sabiili bayaanu qasdi sabiili jidka toosan caddayntiisa mudaaf baa loo soo qadaraa wa minhaa wa min wa min asubuli jidadkii waxaa ka mid ah jaa-irun baa ka mid ah mid qalloocan sabiilkaa ma ogtahay ismu jinsi iska noqonayo marka dhinaca marka laga fiiriya waa jamac macno jamaca ku jiro wa minhaa jidadka waxaa ka mida jaa-irun ku qallooco oo dariiqii toosnaa ka qallooco ayaa wadooyinka ka mid ah ayb marka waddo qalloocan oo xaqii ka qalloocdana waa jirtaa middan xaqa ku toosanna waa jirtaa allana waa caddeeyey waana kala caddeeyey walow shaa-a hadduu dooni lahaa alle lahadaakum waa idin hanuunin lahaa ajmaciina dhammaantiin oo walow shinaa la aataynaa kula nafsin hudaha laakiin xikmaddii alla waxay noqotay midna inuu hanuu aanu hanuunin midna in la baadiye inuu baadiyeeyo huwa aladii anzala min aلsamaaءi maءa lakum minhu sharaabu wa minhu shajarun fiihi tusiimuun meel kale haddana waxna laga tusayaa huwa alle isagu aladii allihii weeyaan anzala dejiyey min aلsamaa'i samada xaggeeda xagga kore maa-an biyo kasoo dejiyey lakum idinka idiin soo dejiyey minhu biyaha xaggiisa minhu biyihii waxaa ka mid a sharaabun baa ka mid a kuwa aada cabaysaan waxaad cabaysaan baa biyihii ka mid ah wa minhu xaggiisa shajarun geeda ayaa ah oo geedahii ayaa waxay ku baxayaan biyihii sababtooda geeda geedaha oo fiihi dhexdeeda tusiimuuna aada daajinaysaan xoolihiina markaa aada daajinaysaan ayb ay turcuuna yuqaalu as'ama fulaanun ibilahu hebel geeliisii buu foofiye daajiyey ayb halkana marka biyaha kor ka imaanaya qiimiga ay ku fadhiyaan huwa isagu a huwa isagu alleh alladii allihii weeyaan anzala dejiyey min asamaa'i xagga sare xaggooda xaggeeda kasoo dejiyey maa-an biyo lakum idinka idiin soo dejiya lakum marka waxaan ku tacallujinaynaa anzalada idinkou alle idiin soo dejiyey biyahaasi minhu min bacdihi biyaha sharaabun baa ka mida kuwa la cabayaa ka mida kuwa aada cabaysaan ayaa biyihii ka mida marka mintan hore waa tabciidiyo wey minhu min bacdi lmaa-i biyaha wax ka mida sharaabun waayo sharaab aada cabaysaan wey oo naftiina aad ku ceshanaysaan oo aada cabaysaan ayb wa minhu shajarun mintan dambena waa sababiye way naam waxaa laga laqbeynaa macno sababiye ah naam marka waxay noqonaysaa wa minhu ay wa bihi biyaha sababkooda shajarun ayaa ku ahaanaya geed geedo ayaa ku ahaanayaan ayb marka geedaa ku ahaanayaan macnuhu waxay tahay imbaatu shajarin wey geed dhalintiisa inuu geedkii soo dhasho biyaha sababkooda ayuu ku ahaanayaa wa minhu xaggiisa shajarun geedo ayaa biyihii xaggooda ka ahaanaya oo iyaga sababkooda ayaa geeduhu ay ku baxayaan geedaha oo fiihi dhexdii tusiimuuna yacni aada wara aada daajinaysaan fiihi dhexdooda aada daajinaysaan marka xoolihiina aada daajinaysaan dhowr waxyaabood baa marka meeshan ku jiro mid waxay tahay biyihii inagaa cabayno saa waa uga faa-iideysanaynaa si kalena waxaan uga faa-iideysanaynaa geedihii baa ku baxaya biyaha geedaha markay baxaan laba anfacba waa nooleeyihiin iyaga laftooda waa cunaynaa geedihii waxbaan ka cunaynaa xoolihiina qaar baan daajinaynaa xoolahaasi markay geelu ay dayani xooluhu ay daaqaan geedahaas xooluhu markaa waa ku dhargayaan caanay yeelanayaan caanihii baan ka cabaynaa marka macnuhu waxay tahay biyahaas dhibicdaa roobka si toosana waa u cunaysaan si dadbanna waa u cunaysaan way kamana maarmaysaan marnaba ayb xataa dalalkan lagu leeyahay waa hormareen ee adduunyada hadda loo kala qaybinayo dalalka hormaray iyo kuwa aan hormarin loo kala qaybinayo kuwa hormaray xataa dhibicda roobka kama maarmaan beri waxaan garanaa yacnii qallayl ayaa meelahaas waddamadaas yacnii hore u maray siday sheeganayaan qallayl aad u daran baa ka dhacay ilaa markii dambe waxay gaartay inay yidhaahdaan baabuur qof dhaqanaya haddii la arko waa la ganaaxa leanna biyihii buu ku cayaarayaa biyo la-aanna yaa dadkii hayso yani inuu booliiska dadka ku ganaaxo baabuur dhaqashada yani dadku fiir intay jiraan maxay marka in la baabi'iyo ama inay halaagaan ma dheer tahay marka dadka oo ilaahay yacni inuu alla halaago miyay dheer tahayna ma dheera innaga unbay nala yihiin marka waxaan baaba-aynin oo adduunyada weligood jiraya iyo sidaa dheer maaha korontadan hadda wax walbaa noloshoodu ay ku xireen hadday tagto baaba guryahan boqolka dabaqee la dhisayna waa u dhamaatay haddii koronta la waayo noloshan kale iyaguna xataa sawaariikhdan iyo waxaan o dhan wax ku xiran waayo korontada iyo batroolka wax u laabanayo bani aadamku isaga hadduu ilaahay u tooso alla usan ka maarmin bani aadam dhammaantii ilaahay kama maarma laakiin qofka muwaxidka ee mu'minka ah waa muujinayaa baahidaas uu rabbi u qabo waana ku caabudayaa gaalkuna kibir iyo waxau ku jiraa marka iyo xaalad iskibrin ah ma raba inuu muujiyo baahidaas uu rabbi u qabo labadaa farqi unbaa udhexeeya ibnulqayimna kitaabka dariiqulhijratayn la yidhaahdana faqrigaas waa ku sheegaa ninna cibaado ahaanu u muujinayaa faqriga waa muuminka ninna waa kibir badan yahi oo rabbi inuu caabudo ma rabo waa gaalka ayb ayb yumbitu lakum bihi zarca wazaytuuna wاlnakiila wاlacnaab beerihii baa marka haddana la galay yumbitu lakum alla wuxuu idiin dhalinayaa bihi bilmaa-i biyaha sababkooda wuxuu idinku dhalinayaa azarca abuurkiibuu idinkugu soo dhalinayaa wazaytuuna zaytuunkiibuu idiinsoo dhalinayaa wاlnakiila geed timireedkiibuu idinku soo dhalinayaa wاlacnaaba cinabkii ayuu idinku soo dhalinayaa wa min kulli thamaraati miro dhammaantii xaggiisa ayuu idinku soo dhalinayaa biyaha sababtooda ina fii dalika kaagaa dhexdiisa waxaa ah la-aayatan calaamad ilaahay waxdaaniyadiisa lagu garto liqowmin qolay u tahay yatafakaruuna fakarayaan qoom aan dhoohnayn oo iyagu markaa fakarayo ayay markaa ilaahay waxdaaniyadiisay ku garanayaan wasahara lakum wuxuu idiin sakhiray alleh alleyla habeenkuu idiin sakhiray oo waxa uu idinkaga dhigay waxaad ku jiifataan oo deganaan aada helaysaan iyo raaxa aad ku seexataan wanahaara maalinkiibuu idiin sakhiro waad shaqaysanaysaan oo wuxuu idinka dhigay maalintii mid u qalanto shaqo iyo inaad danihiina u kala yaacdaan washamsa qoraxdii buu idiin sakhiray waalqamara dayixii buu idiin sakhiray waa ku xisaabanaysaan wannujuumu xidigihiina musakharaatun weeyaan kuwa la sakhiray biamrihi lagu sakhiray ilaahay amarkiisa kuwa lagu sakhiray waa iyaguna ina fii dalika kaagaa waxaa ku sugan dhexdiisa la-aayaatin calaamado waxdaaniyada la tusayo liqowmin bay ugu sugan yihiin qole yacqiluuna wax garanayaan yumbitu lakum wuxuu idiin dhalinayaa alleh bihi bilmaa-i biyaha sababkooda wuxuu idinku dhalinayaa azarca abuurka xabadan aada dhulka ku duugeysaan galley iyo digir iyo masago iyo qare iyo waxay doonta ha ahaatee alla waa idiin soo dhalinayaa biyahaasuu idinku dhalinayaa wazaytuuna buu idiin dhalinayaa zaytuunka zaytuunka isaguna waa shee waa geedaha geed ka mida oo anfaca anfac badan leh manaaficdiisana waxaa ka mida saliid baa laga samaysaa saliid zaytuunku kaan anaga u naqaano maaha kaan anaga u naqaano jawaafaa la yihaha luqada carabiga lagu dhahaa afkan marka faranjigana guaafaa la yihaha ayb marka macnaha marka ku jiraa waxau isagu marka kan anagu aan zaytuunka dhahna lagama wado zaytuunka qur-aanku uu sheegayo waa geed shaam iyo dhulka aada uga baxo miro yaroo kuuskuusan waaye noocyo badan buu leeyahay cagaar iyo madow iyo ayuu leeyahay intaa marka saliid baa isaga sidiisa waa loo cunaa nafaquu leeyahay saliid waa laga tuujiyaa oo saliiddiisu saliidda ugu fiican waaye waa saliidda oliifka la yiraahdo waa saliidda marka oliifka la yiraahdo weeyaan kaas marka ayaa biyaha ilaahay uu idinku soo dhalinayaa wanakiila geed timireedkiibuu idiin soo dhalinayaayo geedkaa geed timireedkaa ku baxaya biyaha roobka timirtaas baad ka cunaysaan marka oo qofkii marka timirtaa haystana waa dheragsan yahay baahi ma hayso walacnaaba cinabkii buu alla idinku soo dhalinayaa wa min kulli thamaraati miro dhammaantii xaggeedna xaggii yacni alla waa idinku soo dhalinayaa biyaha sababtooda ina fii dalika kaagaasi laayatan baa ku sugan liqowmin bay ugu sugan tahay yatafakaruuna fakarayaan wasakara lakum wuxuu alla idiin sakiray idiin leyliyey alleyla habeenka iyo wanahaara maalinka weliba ninkii haysta habeen iyo maalin isu dhigmo xagga waqtiga nicmo u haysta weyn oo wuxuu helayaa marka maalinkii inuu habeenkii iyo maalinkii inuunan u kala badnayn oo yacni wuxuu helayaa marka maalintii markay labayo toban saac u tahay ee salaadii maqrib uu tukado saacad iyo bar kadibna cisho uu tukado intuu seexdo ayuu wuxuu soo kacayaa waqti fiican intuu habeenkii soo kaco ilaahay u cibaadeysto salaadii subax aado shaqadiisa u dareeri karaa ma haysto waqti fiicana alla siiyey waa nicmo weyn oon anagu hadda haysano wayb haddii marka habeenka iyo maalinka meelaha markaad aragtaan yacni farqiga weyn oo u dhexeeyo xilliyada qaarna maalintu ay badan tahay oo sideed iyo toban saac oo kale ay maalin tahay ama labaatan saac lix saac ama wax lamidana ay noqonayso habeen ee ninkaasi inuu maqrib ku tukado oo cisho ku tukado oo salaad subax ku tukada lix saac gudaheed haddii marka shaqana uu maalintii rabo culays baa haystan ayb haddana saasoo ay tahay waxaad dareemaysaa qofku maalinta alla wuxuu ugu talagalay shaqo iyo xarakaad iyo dhaqdhaqaaq inuu jiro habeenkiina waa xaraka la-aantaasi wuxuu ugu talagalay jiif bani aadamku hadduu isku dayo maalin inuu habeen ka dhiga ma ka dhigi karo xataa adiga ma iska dhaadhicin kartid sidaas meelahan maalan habeenku iyo maalintu ay aada u kala bataan ee qofkii marku shaqada ka yimaado hal saac meelahaas qoraxduna ay afar saac dhacayso nafsadiisa uguma sheekay kara habeen ayaad ku jirtaa sidii waagii hore aada ugu jiri jirtay seexo hadduu seexdana dhib iyo wax iska raaraadin iyo ayuu ku seexanayaayo maxaa yeeley maalintii dadku inta qoraxdaa soo jeedo shanqar iyo socod ma dhaafayaan dadku marka habeenku ou dumana dadku waa kala degayaan waxaasoo dhan marka qudro rabbi iyo waxaa ku jirta iyo nicmo rabbi washamsa qoraxdii buu idiin leyliyey iyo walqamara dayxii waa ku xisaabanaysaan wanujuumu xidiguhuna wanujuumu xidigaha musakharaatun weeyaan kuwa la leyliyey biamrihi ilaahay amarkiisa lagu leyliyey qiraada haddii la akriyo wanujuumu iyo musakharaatun waa jumlo markaa mubtadaga qabar haddii kale marka qiraado kale la akriyo wanujuuma la yiraahdana musakharaatin biamrihi tii hore unbay la socotaan ina fii dalika kaagaasi la aayaatin baa ku sugan aayaad ilaahay waxdaaniyadiisa tusayo liqowmin qolay ugu sugan yihiin qolada oo yacqiluuna garanayaan ayb ayb wamaa dara-a lakum fi lardi mukhtalifا alwaanu wasakara lakum alla wuxuu idiin sakiray maabuu idiin sakiray shay alleyladii baa lagu cadfayaa wasakara lakum alla wuxuu idiin leyliyey idinka uu idiin sakiray maa shay buu idiin sakiray dara-a alla uu ku firdhiyey lakum idinka uu idiin firdhiyey fil ardi dhulka korkiisa uu idinku daadiyey mukhtalifan xaal uu yahay mid iskhilaafayo alwaanuhu midabadiisa xaal ay kala duwan yihiin kaasi ina fii dalika kaagaa waxaa ku sugan laaayatan aayad calaamad baa ku sugan waxdaaniyada alla tusayso liqowmin qolay ugu sugan tahay yadakaruuna yatadakaruuna waansamayaan ayb ayb taana marka waxaa soo gelaya de geedihii iyo mirihii iyo dhulka korkiisa waxa ku socdo oo lagu intifaaco dhan baa soo gelaya meeshaas ayb wamaa wasakara lakum alla wuxuu idiin sakiray maabuu idiin sakiray ay ladii kiibau alle idin sakiray daraa lakum daraa uu firdhiyey alle lakum idinka lahaantiina idinka dartiin uu idiin fidiyey uu idiin yacni firdhiyey fil ardi dhulka korkiisa uu idinku firdhiyey mukhtalifan xaal uu yahay mid kala duwan alwaanuhu midabadiisa ay xaalay kala duwan yihiin ina fii dalika kaagaasi la-aayatan baa ku sugan liqowmin bay ugu sugan tahay yadakaruuna yatadakaruuna waan sameeyaan wa huwa aladii sakara albaxra wa huwa alle aladii allihii wayaan sakara leyliyey oo fududeeyey albaxra badda idiin sakiray lita'kuluu inaad ka cuntaan ayuu alle idinku sakiray minhu min albaxri badda xaggeeda laxman hilib inaad ka cuntaan hilibka oo dariyan cusub hilib cusub oo fareesh ah inaad ka cuntaan watastakrijuu inaad kala soo baxdaan minhu min albaxri badda xaggeeda xilyatan wax laysku qurxiyo taasoo talbasuuna aada labisanaysaan haa xilyadaas waxaa laysku qurxiyo aada labisanaysaan wa taraa waad arkaysaa alfulka doontii baad arkaysaa mawaakhira wa taraa waad arkaysaa alfulka doomihii baad arkaysaa mawaakhira xaal ay yihiin kuwii jeexayo ayb fiihi fi lbaxri badda dhexdeeda kuwii jeexayo iyagoo abaad arkaysaa litantaficuu bihaa saad ugu intifaacsataan walitabtaguu iyo inaad jerisaan oo dalabtaan min fadlihi ilaahi fadligiisa yacni aad ka aada raadisaan xaggiisa walacallakum tashkuruuna walikay tashkuruu iyo saad u shukrisaan baddii iyo faa-iidadeedii korna waana waxbaana laga tusay nafteenniina waxbaana laga tusay dhulkiina waxbaana laga tusay badii baa hadda haddana waxna laga tusayayb wa huwa alle alladii allihii wayaan sakhara layliyey albaxra badda badda waa idiin sakiray leanna baddan weyninka badanee sidan u cartamayso haddii ilaahay uusan noo sakiri lahayn ma noolaa lahayn dhulka ko dhulka korkiis ma ku noolaa lahayn waa maya gariirka yarkaa badda markuu gariirto waxa ka dhacay waa ogtihiin sunamida meelo dhan magaalooyin jiray baa baaba-ay oo duugmay baddaani hadday iska soo fakato magaaladan marka dadka sidan ugu ad dhaqan waxaad arkaya baddii nin geeskeeda guri ugu yaalan oo hirkeeda iyo qayladeeda saa u maqlayan ayb hadday marka baddaasi kusoo fakato waa qaadaysaa isaga dhan lowlaa marka alla uusan noo sakiri lahayn waana dafi lahayd waana na qaadan lahayd wahuwa alle aladi alladii allihii wayaan sakara layliyey albaxra badda haddana baddaa sidaa ah ilaahay wuxuu nagu ilhaamiyey qaab aan waxa ku jira kayd iyo khayraada aan ugala soo baxayno inagoon waxba ku noqonin intaas dhan lita'kuluu saad uga cuntaanba waa la idinkugu sakiray minhu min albaxri badda xaggeeda laxman hilib hilibka oo dariyan cusub waa malayga iyo waxa ku dhex jira wax marka cusub oo ilaahay noogu gallad sheeganayo bacdi naasna waxay ka maraysaa sankow ka qabsanay ilaahayna wuxuu leeyahay laxman dariyan waa ku gallad sheeganaa qofna hadda waa yacni waa jahli iyo ogaan la-aan iyo ilbaxnimo la-aan waay ayb ee hadduu gara lahay marka maba dhaafeenba nacam ayb allahu lmustacaan ilaahay marka waa ku gallad sheeganaya laxman hilib saad uga cuntaan dariyan cusub watastakrijuu minhu kaas marka waxa ku jiro in laga yacni cunto inay u tahay oo qofka baddaasu iska gelayaa malaay weynuu soo qabsanayaa maanta wuxuu cuno waa haystaa berri waa gelayaa waa la soo baxaa haddana wuxuu cuno waa haystaa ayb watastakrijuu inaad aada la soo baxdaan minhu min albaxri badda xaggeeda inaad kala soo baxdaan buu alla idinku layliyey xilyatan bilado wax laysku qurxiyo oo badii marka waxaa laga helayaa luul iyo jawharado iyo cambar iyo wax fara badan oo markaa laysku qurxiyaa laga helaa iyo kuulo ayaa laga soo bixina haweenkii baa isku qurxinayo wahaakada ayib waxyaabaha laysku qurxiyo oo talbasuunaha aada labisanaysaan marka talbasuunaha nimankiibaa marka damiirkii waaw baa halkaa la geliyey idinkaa labisanaysaan baa la yihahda waxa isqurxiyana naagaha waay raggu sida badan ayagu isma qurxiyaan laakiin de waxaa weeyaan marka idinka dartiina isu qurxinayaan waay nacam idinka raggaa laftiina ayb marka xiliyadii iyo quruxdii idinka laftiina waxbaa idinkaga soo noqonayo way nacam ayb wa taraa waad arkaysaa alfulka doomihii baad arkaysaa mawaakhira xaal ay yihiin kuwii markaa yacni jeexayo fiihi fi lbaxri badda dhexdeeda kuwii jeexayo aslu lmakri almakru fi kalaami alcarab waxaa la yidhaha sawtu hubuubi الriixi dabaysha dhabashadeeda codka ay bixiso ayb ida shtada hubuubuhaa marka yacni uu darnaado ayb marka dabaysha codka ay bixinaysa asalka la yidhaahdaa mowdican iyo meeshaan marka waxaa loo jeedaa laakiin sawtu jaryi safiinati doonta marka ay badda biyaheeda jeexayso codka ay bixinayso idaa casafat washaqahaa washaqatha almaa biyahana markaa biyaha ay jeexayso ayb cod baa ka baxaya dabcan doontani waxay ku socotaa dabayshii iyo iyadii marka quwo iyo wax markaa ku jiro iyo dabayshaas biyaha marka ay marka jeexayso sawd bay bixinaysaa dabayshaas iyo biyaha ay jeexayso sawd bay bixinaysaa marka sawdkaas baa loo jeedaa meesha wa taraa waad arkaysaa alfulka doomihii baad arkaysaa mawaaqira xaaleeyihiin kuwii jeexaya fiihi fi lbaxri badda dhexdeeda litantaficuu maxaasaa alla u yeelay inaad ku intifaacdaan maxaa loo layliyey doomaha maxaa laydinkugu layliyeyna oo ay badaha u jeexayaan idinka inaad ku intifaacdaan doontii waa baxaysaa ama markabkii waa baxaya halkan buu alaab ka qaadaya meel uu geynaya waa la rogayaa badeecadii meeshaas badeecataa loo soo qaadayaa halkan buu keenaya intifaac waayo iyo walitabtaguu inaad raadisaan marka walitabtaguu waawgan waawulcadfi waaye macduuf baad usoo yacni macduufu calayhi baad usoo qadaraysaa litantaficuu walitabtaguu inaad markaa raadisaan min fadlihi ilaahay fadligiisa a wax ka raadisaan walacalakum tashkuruuna walikay tashkuru llaha iyo inaad rabbi u shukrisaan yaa alla sidaa u yeelay wa alqaa fi lardi rawaasiya wa alqaa alla wuxuu wuu tuuray fil ardi dhulka korkiisa ayuu ku riday rawaasiya kuwo qotomo oo taagtaagan waa buurihii nicmo kale waa tana wa alqaa alla wuxuu riday fil ardi dhulka korkiisa wuxuu ku riday rawaasiya jibaalan buuro rawaasiya haabitaatin sugan yani oo dhulka yacni si fiican ugu sugan oo dhidibadoodu taagan yihiin maxaa sidaa alla ugu yeelayna an tamiida bikum lianlaa tamiida inaynan idinla liicin dhulku uusan idinla leecin bikum idinka si dhulku uusan idinla dheeliyin oo uusan idinla leecin idinla dhaqdhaqaaqin marka buurahani qaar waxay ku yaallaan beriga kuwana badday ku yaallaan wax dhan waa cabiray ku socdaan buur wax meel isaga yaallo bilaa macno iskaga yaalla ma leh iyaga marka dhulkiibaa lagu miisaankiisii ayaa lagu dheelitirayaa haddii kale markaa di buuraha la-aantood dhulku waa dheeli lahay meeshii marka culaysku u bato waa de waa waa leecaysaa dabadaad marka shay aada labadiisa dhinac aadan isku miisaamin oo dhinac culayska u badiso dhinacaasaa dhacaya soo maaha si saa aynan u dhicin oo dhulka uunan idinla dhaqdhaqaaqin waa nicmo kale marka marka buuraha iyo dhulka culum badan ayaa ku jirta ayb bani aadamka qaarkiisa aqoon buu u yeeshay waa bartay waxyaaba cajaa-ib leh buu ka sheegi karaa anagu laakiin ma qof walbaa wixii ilaahay baray unbuu yaqaanaa wa alqaa fi lardi wa alqaa alla wuxuu ku riday fi lardi dhulka korkiisa rawaasiya buuro taagtaagan ayuu dhulkii korkiisa yacni ku riday an tamiida lianlaa tamiida inaynan dheeliyin bikum idinka aynan idinla dheeliyin wa anhaaran webiyaalo ayuu dhulka korkiisa yeelay yacni wajacala fiiha ardada dhexdeeda wuxuu ka yeelay uu yeelay anhaaran webiyaalo ayuu yeelay oo qulqulayo dadku ay ka cabaano xooluhu ka cabayaano beerihi laga waraabsanayo ayb wa subulan jidad ayuu dhulkii alla u yeelay wajacala fiiha dhulka dhexdeeda dhexdiisa wuxuu ka yeelay subulan wadooyin la maro tub iyo waddo la maro ayuu alla bani aadamkii waddou samaysanay lacalakum tahtaduuna saad u hanuuntaanoo maqsadkiina iyo meesha aada rabtaan saad waddadaas ugu tagtaan ayb waddooyinka marka la injineeriyo oo la dhiso magaalooyinka yacni loo sameeyo qorshe yacni bani aadamkii marka dhulkii waxaa uga soo baxaya waddooyin waddooyinku muxuu ku sameynayaa meelaha uu rabo ku gaaraya haddii waddo aanay jirin oo dhulku sidiisi iska yahay oo raf yahay meelna lama gaari karaan haddii waddada laga leexdo waa dadkeenu waa fahmi karaan colaadii baa naga badatay waddadii marka haddii la taagan yaho qofka uu yacni laga cabsanayo hala wareega haddii la yidhaha maxaa dhiboo la maraha meeqa dhibaa la maraha macana waddadaas marka nicmaa ku jirta oo ilaahay subxaanahu watacaala dadka uu u yeelay ayb lacallakum tahtaduuna likay tahtaduu marka waddadii ma la rabo in la gala marka oo dadkii nicmadaa alla siiyey in laga hor joogsado ma fiicna waxaa kaloo iyadana aan la rabin waddadii in dadka laga qaribay leanna waddada waa lagu hanuunaa haddii waddadii dadku yaqaaneen oo tubtaan ama waddadaani meelay ku geyneen meel hiblaayo haddii waddadiiba la yska xiro ama wax lagu dhisto waddadii dhexdeeda oo qaci waddadii lagu sameeyo dadkii waa ka dhumaayeen ji waddooyinka walidalika nabigu sal ll l slam wuxuu yihi lacana allaahu man gayara manaara alardi allah lacnado dhulka macaalimtiisa kan dooriyo meeshii jid ahaan jirtay ninka iska dhisto oo waddadii iyo meeshii gurigaagu ku yaalay haddaad toban sano moogaato oo aada raaraadinaysid sababtu maxay tahay waddadii iyo meel walbaa marka nin walbaa meeshuu soo gaaro ayuu iska dhisanaa taas marka maaha lacnad baa ka ratibmaysa arrintaa iyadan jid kuma roonin marka midna jidkau shuftanimo u galaa midna jidkiibau wax ka raadinaa oo mitir ama wax lamida uu ku dara ayuu ku dhisanayaa marka jidkiiba ma naga ammaan helayan wa calaamaatin rawaasiya baa lagu cadfayaayo wa alqaa fi lardi dhulka korkiisa alla wuxuu ku tuuray yacni wuxuu yeelay ardada dhexdeeda calaamaatin calaamado ayuu yeelay ilaahay dhulka dhexdiisa calaamaad ayuu ku sameeyey lagu garto dadku meeshay degan yihiin iyo say iyo yacni ay ku hanuunayaan calaamaadku marka saddex macnaa ku jira macaalimu duruq jidadka calaamadahooda xidigahana waa lagu fasiraa inkastoo wabinajmi haddana gadaal laga keenayo tafsiirka saddexaad waa buuraha oo qofku haddii matalan uu markab ku socdo ama uu baabuur ku socdo buur uu yaqaanay hadday meel uga muuqato wuxuu leeyahay magaaladii meeshaasay iga jirtaa buurtii hiblaaye ahayd waa taas meeshaa ka muuqato ayuu dhahayaa wa calaamaatin wajacala alla wuxuu yeelay fiihaa ardada dhexdeeda calaamaatin calaamado ayuu yeelay lagu hanuuno lagu garta marka qofka ujeedkiisa iyo waxa uu leeyahay wa binajmi wahum iyagu yahtaduuna way ku hanuunayaan binajmi xidigay ku hanuunayaan xidiga siday ugu hanuunayaanna waxay tahay qofkii jihada iyo waxaa kala yaqaano aqoon u leh xidiga xidigaha iyo waxyaabaha maraakiibta iyo badda markay ku socdaan xidigou fiirsanayaa xidig hebel marku meeshaa joogo meeshaas waa waqooyi meeshaas waa bari meeshaas waa galbeed meeshaas waa koofur waa ku hanuunayaa marka oo navigationka maraakiibta iyo waxyaabo badan xidigaha iyo wax badan ay ku ayay ku fahmaan ayb xidigahana marka qataada wuxuu yihi saddex ayaa ilaahay xidigaha u abuuray una sameeyey in lagu hanuuno iyo in markaa samada lagu qurxiyo ay qurux samada u yihiin shaydaanka in lagu rajmiyo lagu tuuro saddexdaa waxaan ahayn ninkii ka raadiye waa khasaaray yani ninkii xidigaha ka faashado xidigaha ninkii ka faashado oo yiraahdo xidig hebel meeshaa markau fadhiyo waxaasaa dhacayo kana kaas isaga waa khasaaray saddexdaa unbuu sheegay wabinajmi xidigaa hum iyagu yahtaduuna ay ku hanuunayaan afaman yakluqu kaman laa yakluqu afalaa tadakaruun intaa nicam markuu rabbi isa soo tilmaamay ou sidaa isku soo sifeeyey ayuu alla wuxuu yihi afaman axad yakluqu wax abuurayo kaman miyuu la tooyahay axad laa yakluqu aan waxba abuureynin afalaa tadakaruuna miyaydnan waansamaynin war axad wax abuurayo awooddaas iska leh midaan wax abuuri karin miyuu la mid yahayna lama mid aha laakiin bani aadamkii waa kala mid dhiga haddii cibaadadii alla laga qaado loo qayshado waxaan awoodaa lahayn haddii loo qayshado oo adigii allihii a loogu talagalay inaad u qayshato markaad dhibaato ku jirto iyo intaad ka leexato ruux aan waxba abuuri karin u qayshato afaman yakluqu kaman laa yakluqu waa ku qabanaysaa afaman axad yakluqu abuurayo waa allahe kaman miyuu la mid yahay axad laa yakluqu aan waxba abuureynin oo waxba abuuri karin afalaa tadakaruun miyaydnan waansamaynin wain tacudduu haddaad tirisaan nicmatallaahi ilaahay nicmooyinkiisa laa tuxsuuhaa ma koobaysaan ina allaha alla lagafuurun alla dembi dhaafid badan waay raxiimun naxariis badan wallaahu alleh yaclamu waa ogyahay maa waxa tusiruuna aada siraysanaysaan iyo wamaa waxa tuclinuuna aada muujinaysaan sifo kaloo ilaahay leeyahay waa cilmi rabbiga aan caabudayna rabbi cilmi leh oo sirta iyo calaaniyadu isku mid u tahay adigu sir maad ogaa kartaa qof waxuu kuu haayo qalbiga kugu hayo ma garan kartid waladiina kuwa yadcuuna ay tuugayaan min duuni illaahi ilaahay sokadiisa kuwa ay caabudayaan oy u qayshanayaan laa yakhluquuna ma abuurayaan shay-an waxna ma abuurayaan nakira marka waxaa weeyaan fii siyaaqi nafyi tacumu wax ay abuurayaan male yar iyo weynba wahum iyagaa yukhlaquuna la abuurayaaba inay wax abuuraan iska daya iyagaaba la abuurayaa amwaatun hum iyagu amwaatun kuwa dhintay ayb kuwa dhintay laba macno waa qaadanaysaa sanamkan aada caabudaysaan wax noolba maba ahma nololna kama suuragal ah ee haddii wax nool aada caabudaysaanna waaba dhimanayaa isaga amwaatun biictibaari maa saya-uulu ilayhi waay waxa uu noqon doonaa waa maxay ninkii wixii nafi ku jirto aan alla ahayn waa dhimanayaan dhimashay u dambeynayaan wax nool haddaad caabudaysidna waa kaas waxaan nooleyna kaba daran ayb amwaatun hum iyagu amwaatun kuwa dhintay waayo amwaad ah gayru axyaa-in kuwa nool aan ahayn ayb wamaa yashcuruuna ma dareemayaan ma garanayaan ayaana goorta yubcathuuna lasoo bixinayo hadday wax nool yihiin kuwa aada caabudaysaanna iyaga laftooda goor lasoo saaraya ma yaqaanaan asnaam hadday yihiinna kuwii iyaga caabuday waqti lasoo saaraya garan maayaan sanamku muxuu wax ka yaqaanaan ilaahukum macbuudkiina ilaahun macbuud weeyaan waaxidun oo mid keliyata ah oo sifaadka ku keli ah cibaadada isaga keliya leh rububiyada ku keli ah faaladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirada kuwa aan rumaynaynin quluubuhum quluubtoodu munkiratun mid wax inkiraysa waayo oo iyagu markaa yacnii madax adayg un uu ku jiro wahum iyagu mustakbiruuna kuwa isweynaysiinaya waay eyacni xujada alla waa iska caddahay laa jarama waxaa dhab ah oo xaqiiq ah ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa waxa yusiruuna ay siraysanayaan iyo wamaa waxa yuclinuuna ay muujinayaan inahu alleh laa yuxibu ma jecla almustakbiriina kuwa isweynaysiiyo oo cibaadadiisa iska weynaysiiyo rabbi ma jeclaanayo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed